weli arrimaha dalkan maraykanka ayaanu ku guda jiraa magaalada minneabolis waxaa shalay la dhagax dhigay waddo loogu magac daray allah u naxariistay xuseen samatar oo ahaa mas-uulkii ugu horreeyey ee soomaali ah dalkan maraykankana xil looga doorto sidoo kalena ahaa aasaasihii xarunta african development center oo ah goob horumarisa dhaqaalaha dadka afrikaanka ah ee gobolka minnesota haddaba wariyaha v o a ee minnesota maxamuud mascade ayaa wareystay xaaskii xuseen samatar wabax cali jaamac biixi oo ka qayb gashay xafladii dhagaxdhigga
sideen u arkaa wallaahi waa hadal aad iyo aad u adag weeyaan waana igu adag tahay inaan aad u macneeyo because emotion baa noqonayaa waxaan keliya uga soo ku soo koobayaa lobt kelmadda jacayl aad iyo aad ayaa naloo jecel yahay aawish jacaylka nala jecel yahay annagana inaan dadkeenna jeclaano waddan walba aad ka imaatid waa isku midkii laakiin jacaylka maanta la isusay inaba waxa laguma soo koobi karo ani keliya iima koobnee idinkaa weeyaan dariska weeyaan specially ma ilmahayga weeyaan oo dareemayaan inay waddan ku dhasheen haddana ay dareemayaan inay soomaali yihiin seen samatar wuxuu u suubiyey habeen iyo maalin subax iyo galab duur iyo habeen inaba caadi maa wuxuu communityga u suubiyey dee allaha unbaa ajar ka siin karo qof kale kama siin karo
marka laga hadlayo dhismaha wadadan muddo fara badan ayay dabcan magaalada minneabolis doodeedu taalay waxaa ku dhawaaqay in lagu magacdarayo wadadan xuseen samatar duqii hore magaalada arti ryback waxaana hadda meel mariyey meeyarkan cusub ama duqa magaalada muddadan hadda hayay ee beti hajis iyo golaha deegaanka ee magaalada minneabolis oo cabdi warsame oo nin soomaaliyeed uu ka mid yahay marka waxaad iga warantaa shaqada noocaasa muddadii ay ku jirtay iyo sida aad adigu u arkaysay in laba duq magaalo kala gedisan ay arrintan ka soo wada shaqeeya can you imagine laba meeyar four years in between them that tells you dad wanaagsan inaan ku jirno that tells you community fiican inaan nahay that tells you waxa aan kuu sheeg waxa annagu aan dhigannay ayaana hor istaagaya yaa marka xuseen wuxuu ahaa nin gurigiisii kaamil yeelay bannaankiina u soo baxay kuna noqday nin successful ku soo baxay and I'm very proud very proud inaan dhaho xaaskiisii baa nahay maxay ka dhigan tahay bulshada soomaaliyeed ee gobolkan degan xilli waddanka islaam nacayba ku soo badanayana ay jirto aad og tahay in muslimiintii soomaalida khaasatan dalkan ku dhaqan xukuumaddan cusub ee donald trump marka laga hadlayo muslimiinta cabsi fara badan ay dareemayaan in magaalo ku taala gobolka minnesoto nin muslin oo haddana soomaaliya magaciisa waddo lagu qoro oo jid loo bixiyo ummadda muslimiinta ee soomaalida maxay uga dhiganta wallaahi soomaalida aad iyo aad bay horta kor u qaaday only jid keliya laguma macaabina iskuulka seawood iskuulka seawood baa loogu magac daray iskuulkii ilmahayg wiilkaygu labaad uu aaday baa loogu magac daray intaa waxay kuu sheegaysaa wax walboo bannaankaada ka dhaca ha u dhag beligsan adiga wax ilaahay ku amray waa inaad suubisid waxa waaye muxuu ahaa balaaqada carabigay dhahaan adigu inaad fidisid dadkuna way ku jeclaanayaan markaa wax wanaagsan suubisid dee jacaylkii uu suubiyey iyo wanaaggii uu suubiyey ayaa maanta aan joogno dhagaxdhig u ahayd
su-aal shaksiyana haddaan ku weydiiyo adiga muddo ayaa kasoo wareegtay xilligii xuseen uu geeriyooday dabcan ninkaa wanaagsan bulshadu waxyaabaan ku xusta waxaa ka mid a wuxuu ahaa qofkii ugu horreeyey ee soomaali ah ee gobolkan laga doorto oo codad leeyaha kusoo baxo golaha waxbarashada ee gobolkan lagu daro markaad maanta aragto soomaali fara badan oo dabadii la doortay oo xilalka haya maxay ku gelisaa inoo waxay gelisaa ratiga hore ratiga dambe saanqaadkiisuu leeyahay ratiga hadduu fiican yahay hore kow dambe saanqaadkaasi yeelanaysaan taas waxay sheegaysaa xuseen inuu hore dhac wanaagsan suubiyey inuusan suubinin waxyaalo kale oo division oo dadka kala waxaynaya inuu maaragtay kala waxaynin oo soomaali oo toban meelood waxaa magaala communitygeena yandhood ka socday ah taas waxay kuu sheegaysaa in uu xuseen ahaa maasha allah qof ilaahay fikrad siiyey qofku markuu ilaahay ku xiran yahayna horumar buu gaarayaa number one xaaskiisii ilmihiisana uu gurigiisa fiiriyo taas waxay iishee kuu sheegaysaa adigaba in uusan soomaalidu kala micnayn aysan kala nooc ahayn
taasi waxay ahayd ubax cali jaamac biixi oo ah xaaskii xuseen samatar oo magaalada minneabolis shalay loogu dhagax dhigay waddo isaga loogu magacdaray allah u naxariistee waxa ay waramaysay wariyaha v o a ee magaaladaasi maxamuud mascade